Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalaamu calaa rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam waxaanu ku jiraa tafsiirkii suuratulwaaqica waxaanu ku jiray nimankii diidayey in la soo bixinayo qiyaamaha markaasaa waxaa la yidhi qofkan dhimanayo markuu dhimanayo qiyaamu u socdaa qabri baa la gelinayaa man waxaana la yidhaahdaa man maata faqad qaamat qiyaamatuhu maxaa le qabrigiibaa imaa rawdatun min riyaadi aljanna wa imaa xufratun min xufari naar godkii oo la isgelinayay ya ama beer oo janna ama waxaawe god oo cadaaba marka mar haddiiba lasii jiidayo oo sii dhimanayo maad soo celisaan haddaan la soo bixinaynin maxaad ku inkiraysaan marka dadkiibaa marka la qaybi markay dhintaan oo saasoo kale ah fa ammaa in kaana hadduu yahay min almuqarabiina kuwa waxaa weye ilaahay u dhowaa fa ammaa in kaana kaa dhintay hadduu yahay min almuqarabiina kuwa la soo dhoweeyey fa rawxun wa rayxaanu wa jannatu naciim fa ammaa in kaana haada almayitu min almuxsiniina kuwii samafalay hadduu yahay alsaabiqiina bidarajaati alculaa falahu cinda rabbihi istiraaxatun istiraaxa raaxuu leeyahay iyo wa risqun xasanun iyo risqi wanaagsan iyo wa jannatun waasica yatanacamu uu ku nacmaysanayo fiihaa waalmuraadu bilmuqarabiin alsaabiquuna almadkuunuuna fii awali suura iyagaa naftoodii weeye fa imaa hadduu yahay in kaana min almuqarabiina fa rawxun raaxo iyo wa rayxaanun iyo waxaa weeye wa rayxaan rayxaanna waxaa lagu fasiray saan soo sheegnay waxaa lagu fasiray bilmuqarabi waxaa weeyaan falahu istiraaxatun wa risqun xasanan wa jannata naciim risqi xasana ayaa rayxaanta lagu fasiray fa rawxun wa rayxaanun iyo wa jannatu naciim waxyaabaha la isugu nicmeeyo jannadeeda wa amaa in kaana hadduu yahay min asxaabi alyamiini midigta asxaabteeda fa salaamun nabadgelyo iyo salaam la salaamayo yaa laka kuu sugnaatay min asxaabi alyamiini wa amaa in kaana hadduu yahay biina kuwa beeniyey cadaabka iyo xisaabta iyo wax walba beeniyey addaalliina oo baadiyoobay fa nusulun sooriyo weeye oo min xamiimin biyo kulul ah iyo wa tasliyatu jaxiimin iyo naar la geliye weeye tasliyatu jaxiim inna haadaa qur'aankani lahuwa isagu alxaqu qisooyinka aan oo kuwii hore iyo kuwii sucadada ahaa iyo kuwii ashqiyada ahaa iyo qur'aankan la idinka sheekaynayo inna haadaa lahuwa alxaqu alyaqiin waa yaqiintii xaqa ahayd ee fasabbix tasbiixso nebi maxamedow bismi rabbika rabbigaaga magaciisa ku tasbiixso rabbigaagii ee weynaa bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu alxadiid madaniyatun waxaa weeye suuraddan suuratu xadiid la yidhaahdo waxaa weeye afar suuro oo culimmadu ay isku haystaan inay ku soo degtay muxuu ahaaye madiino ama maka ay ku soo degtay ay masaaxifta iyo kulli lagu qorayoo ayna isku waafaqsaneen bay ka mid tahay suuraddan waxaa weeye ta ugu horrayso waa suuratu racdi aynu soo maray iyo suuratu alxaj yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum ina zalzalata saacati shay-un cadiim iyo suuratun suuratu lxadiid ah iyo suuratu lam yakun aladiina kafaruu min ahli lkitaab waxay culimmadu qaarna waxay leeyihiin waa makiya qaarna waxay leeyihiin waa madaniya waxay saa u odhana waxay suuraddibaa waxaa laga dhex helayaa qur-aankii lagu yaqiinay mako oo caqiidada iyo gaalada murankeeda iyo koonkan iyona waa lagu arki qur-aankii madiine lagu yaqiinay oo waxaa weeye mu'miniinta iyo axkaamta iyo sadaqada iyo jihaadka iyo akhlaaqda ka sheekeyna waa la arki markii labadaba la arko yaa qolo walba markaasaa sidaasaa la yidhi waxaa weeye suuratulxadiid waa madaniyatun bay ku soo degtay wa aayaatuhaa tiscun wa cishruuna waa sagaal iyo labaatan suuraddani waa min asuwari almakiya xagga tashriica iyo tarbiyada iyo tawjiiha dadka oo la barbaariyo iyo iyadoo la jiheeyo iyo sidii loo dhisi lahaa mujtamac islaami ah oo calaa asaasi alcaqiidati asaafiya iyo waalkhuluqi alkariim waaltashriici alxakiim intaasoo dhan haysto waxay caqiido oo saafi ah oo muxuu ahaayey iyo waalkhuluqi alkariim iyo khuluq wanaagsan iyo watashriici alxakiim iyo iyo shareeco oo iyadana toosan waxay ka hadashay suuratulxadiid saddex mawaadiic saddex waxyaabo oo ra'iisi oo waaweyn ta ugu horrayso waxay koonkan oo dhan ilaahay baa iska leh fiiri waa meesha ay ka shabbahdo suurad suuradaha maka ku soo degay oo inta dhahayso waa mako waxaa weye waxay ka bilowday ilaahay inuu koonkan abuuray khaaliqiisii uu yahay mubdiciisii isagoon meel la kaga dayanin isagaa abuuray waalmutasarifu bihi bimaa yashaa wuxuu doonana isagaa ku tasarufa ilaahay subxaana wa tacaalaa midda labaad waxaa weeye in la tadxiyeeyo nafta iyo nafiis iyo waxne liicsaazi diini illaahi wa rafci manaara alislaam taana waxaa weye waxay ka shabbahdaa suuradihii madaniga maxaa yeelay in diinta lagu sugnaada ma ogiye jihaad iyo waxsaasa kuma jirin qur'aankii mako haaniyan haalitan waxaa weeye taswiiru xaqiiqati dunyaa bimaa fiihaa min bahrajin wa mataacin khaadic adduunyadan inaan lagu kadsoomin weeye mowduuca saddexaadna suuraddu waxay bilowday inay ka sheekayso ilaahay weynankiisa jalla wacalaa oo cid waxaa weye koonka oo dhan ilaahay uu ku tasbiixsanayo waxaa weeye maa min shajarin wa xajarin geed iyo dhagax ma jiro wa madarin wa insaanin iyo bini aadam iyo wa xayawaanin wa jamaad iyo wax ingeganoon hadlaynan ilaa naatiqun bicadamatihi ilaahay weynankiisa wa shaahidun biwaxdaaniyatihi ilaahay waaxidnimadiisu ku dhawaaqayaa sifaadka ilaahay xusnaa iyo asmaa wa asmaa'uhu alculaa ayay ka sheekaysay haddana waxay ka hadashay dadka muslimiinta ah inay sadaqada iyo maxaa jidka ilaahay ay xoogeeyaan waxay ku dartay ahlul iimaanka iyo ahlunifaaqa ayaa la kala sheegay aakhare waxay kala mudan doonaan haddana xaqiiqada adduunyada iyo sida ay tahay buu si aad iyo aada qur-aanka uga hadlay waxay ku soo khatintay waxaa weeye rususha waxa loo soo bixiyey iyo ulajeeddada la leeyahay altasmiyatu sumiyat suuratu suuratu alxadiid birta suuradeedi baa lagu magacaabay waa lidikri xadiidi fiiha wa huwa quwatu linsaani insaanka awooddiisii weeye fi silmi waalxarbi markuu dagaal iyo uu jiro markuu iyo nabad jirtaba wa cuddatuhu fi lbunyaani waalcumraan wixii wax lagu dhisi lahay horumar iyo lagu gaari lahana waa birtaa fa min alxadiid tubna aljusuuru dakhma waxaa weeye kubriga waxa la yidhaahdo ama muxuu ahaayey ayaa lagu dhistaa wa tushaadu alcamaa'ir saraha waaweyn waa lagu dhisaa iyagana watusnacu alduruucu walsuyuufu walrimaaxu wa takuunu addabaabaatu waalghawaasaatu waalmadaaficu thaqiila waxaasoo dhan birtaa laga sameeyaa ilaa hayri dalika maa hunaalika min manaafic bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi ilaahay magiciisa allihii arraxmaani naxariista caam naxariistay allihii arraxiimi naxariista khaasa naxariistay magiciisii baan ku bilaabaye sabbaxa waxaa ku tasbiixsada lilaahi ilaahay maa fi asamaawaati waalardi ilaahay waxaa sharifa oo nasaha waxaa weeye cani sawaa kullu maa fi lkowni oo bini aadama oo xayawaan ah oo nabaad ayaa ilaahay ku tasbiixsada waan soo sheegnay wain min shayin ilaa yusabbixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum altasbiixu tansiihu lmowlaa can kulli maa yaliiqu bihi qowlan wa ficlan waictiqaadan waxaa weeye man sabaxa fi اlardi wاlmaa'i إida dahaba waabcada fiihimaa wa tasbiixu اlcuqalaa'i bilisaani اlmaqaal wa tasbiixu اljamaadna waa bilisaani اlxaali waxa engegayna waxay ku tasbiixsanayaan xaaladooda ay ana daataha daalat calaa tansiihni tansiihi saanicihaa allihii abuuray inuu ka fog yahay kula naqsin wa qiila bilisaani اlmaqaali aydan walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum tasbiixu alcuqalaa'i tansiihu llahi caza wajal can kulli suu'in camaa laa yaliiqu bijalaalihi wa tasbiixu hayru alcuqalaa'i min naatiqin wa jaamidin ikhtalafuu fiihi faqiila tasbiixu dalaalatihi tasbiixuhu dalaalatuhu calaa saanicii buu tusayaa فأنه كأنه ناطق فكأنه ناطق وإسوا كل واقي بتسبيحه وقيل وحال تسبيحه بالقول وي ويدل عليه قوله باكتسيا وإن من شيء شيء مجر إلا هدو جر يسبح بحمده إلهي حمده سوك تسبيح سنيا ولكن لا تفقهون مقرنيسان تسبيحهم أي قول كولا والحق أن التسبيح هو القول الذي لا يستر إلا من العاقل العارف بالله وما سوى ذلك ففي تسبيحه ونصاء أرقني مركا له إلهي بؤسقنا ذي سبحانه وتعالى له إلهي بؤسقنا ذي ملك السماوات وحانور سبح لله ما في السماوات والأرض وهو الله العزيز اللي غالب ويه alxakiimu oo falsan lahu isaga ayaa iska leh mulku asamaawaati waalardi waxaa weeye cirarka sabaxa lilaahi maa fi asamaawaati waalardi waxaa lahu mulku asamaawaati mulkiga samaawaadka mulkigiisa iskala isagaa iska leh lahu lilaahi ilaahay baa yuu u sugnaaday mulku samaawaati cirarka mulkigooda isagaa leh waalardi iyo dhulka yuxyii isagaa wax nooleeya wa yumiitu isagaa wax dila huwa jala wacala almaaliku almutasarifu fii khalqihi yuxyii man yashaau qofkii doona wuu noolayn wa yumiitu man yashaau qofkuu doonana wuu dili yumiitu alaxyaa'a fi ddunyaa wa yuxyi alamwaata lilbacthi wannushuuri buu u soo saarayaa wa huwa allana calaa kulli shayin shay la arkabo qadiirun awood buu u leeyahayoo laa yucjizuhu shay-un fi lardi walaa fi asamaa qadiir waa mubaalaqa waa faciil waxaa min siyaqi lmubaalaqa mubaalaqa huwa ilaahay alawalu kan horeeya weeye waalaakhiru kan dambeeya weeye laysa liwujuudihi isaga joogidiisa bidaayatun bidaayo male walaa libaqaa'ihina nihaayatu nihaayo uma leh waaddaahiru waa allihii muuqda waalbaatinu waa allihii qarsoon addaahiru lilcuquuli caqliga ilaahay wuu u muuqdaa biladillati waalbaraahiina xujooyinka addaallati calaa wujuudihi inad tusayso inuu joogo albaatinu allihii inaga qarsoon weeye alladii kaasoo laa tudriku alabsaaru waxaa weeyaan aan indhuhu haleelaynin walaa tasilu alcuquula caqligana uu garanaynin ilaa macrifati kunhi daatihi xaqiiqada daatadiisa ilaahay lama gaari karo wa fi lxadiidi waxaa ku sugnaa nabiga markuu ducaysanayo anta alawalu allow kii horeeyaa tahay falaysa qablaka shay wax kaa horeeye ma jiro wa anta alaakhiru kii dambeeyaa tahay oo falaysa bacdaka shay wax kaa dambeeyana ma jiro wa anta aldaahiru waxay kii muuqdaa tahay falaysa fowqaka shay wax kaa koreeya ma jiro wa anta albaatinu kii qarsoon baa tahay falaysa duunaka shay waxaa weeyaan falaysa duunaka shay wax adiga kaa sokeeya ma leh wa anta saas weeyaan sheekh kale wuxuu yidhi wafasara saaxibu lkashaaf albaatinu biannahu hayru lmudraki kaan la haleelaynin weeye bilxawaasi wa huwa tafsiirun bixasabi tashahi yu'ayidu madhabahu min istixaalati ru'yat illaahi fi alaakhira والحق أنه تعالى ظاهر بوجوده باطن بكنه وأنه تعالى جامع بين الوصفين لبضة المعمود أزلا وأخيرا مركي أزلا وأبدا أزل كي هوري ولي سداوية وهو ألا بكل شيء شيء أركب عليم علم بوليه وكي علم بضن هو إلهي الذي أليه ويخلق السماوات cirarka isagaa abuuray wal arda dhulkana isagaa abuuray fii sittati ayaamin lix maalmood oo ayaamta adduunyada oo kale ah ayuu ku abuuray walow shaaa la khalaqahumaa bilamxilbasari il milicsigeed ayuu ku abuuri lahaa laakiin bini aadamka ayaa tartiibta iyo tadarujka ayaa la barayaa yaclamu ilaahay wuxuu og yahay maa yeliju fi lardi waxa dhulka gelayo waxaa ilaahay wuu og yahay huwa aladii khalaqa asamaawaati walarda fii sittati ayaamin fii sittati ayaamin waxaa weeye lix maalmood huma istawaa ilaahay wuxuu ku ekaaday cala alcarshi carshiga istiwaa'an yaliiqu bidaatihi istiwa oo u cunamo isaga ayuu ku ekaaday maa yeliju ma galo fil ardi dhulka dhexdiisa wax ma galo wamaa yakhruju minhaa waxna kama soo baxo wamaa yanzilu kuma ma soo dego min asamaa'i cirka xaggiisa wamaa yacruju waxaa weeye ma fuulo fiihaa dhulka dhexdiisa ma fuulo wa huwa macakum yaclamu maa yeliju wuu ogyahay fil ardi waxa dhulka gelayo wamaa yakhruju minhaa wixii ka soo baxayo iyo wamaa yanzilu waxa soo degayo min asamaa'i wamaa yacruju fiihaa waxa fuulayo wa huwa allana macakum idinkuu idinla joogaa aynamaa kuntum meel alla meeshaad ahaataan wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun wuu arkaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa lahu isagaa iska leh mulku samaawaati xirarka mulkigooda iska isagaa iska leh waalardi dhulka mulkigiisana isagaa iska leh wa ilaallaahi alla intii ka ah yaa turjacu lumuuru umuurta loo celiyaa khalaa'iqda kulligeed yowma alqiyaama wuuna ka abaalmarin yuuliju lleyla ilaahay habeenkii wuxuu geliyaa fi nnahaari maalintii buu geliyaa wa yuuliju annahaara maalintiina fi lleyli habeenkii buu geliyaa huwa almutasarifu fi lkowni kayfa yashaa yuqallibu lleyla waannahaara bixikmatihi wa taqdiirihi markaasuu mar waxaa dheeraanaya habeenka marna waxaa gaabanaya muxuu ahaaye dharaarta wa ukhraa bilcagsi wa huwa allana caliimun kii ogaansha badan weeye bidaati suduuri laabaha waxaa lagu qarinayo oo dadka uu ku waswaasayo ama uu ku sheekaysanayuu ilaahay og yahay intaa markii laga soo baxay ilaahay tamjiidkiisii iyo tasbiixdiisii iyo waxoo dhan yaa muslimiintii loo soo jeedsaday wix alla naf iyo nafiis xoolo iyo naf waxay hayeen inay diintan ilaahay ku xoogeeyaan oy ku qawiyeeyaan oyna kala bakhaynin alla wuxuu yidhi aaminuu rumeeya billaahi ilaahay rumeeya wa rasuulihi rasuulkii saddiquu bianna allaha waaxid wa anna muxammadan cabduhu wa rasuuluhu inuu ilaahay keligi yahay nebi maxamedna addoonkiisii uu yahay waxaa weeyaan rumeeyaa la yidhi rasuulkiisina uu yahay oo wa anfiquu bixiya mimaa shay qaar ka bixiya jacalakum uu idinka yeelay alleh mustakhlafiina kuwii la khaliif yeelay fiihi maalkaa idinku malihidiina ilaahay baa idin siiyayoo ay watasadaquu min alamwaali alatii jacala allaahu khulafaa'a fi tasarufi fiihaa fa hiya fi lxaqiiqati lilaahi ilaahay baa iska leh laa lakum idinka malihidiin marka waxaydan idinku lahayn oo ilaahay siiyey ilaahay iyo diintiisa ha kaga bakhaylina eh ku bixiyaa la yidhi faaladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo minkum idinka idinka mida oo wa anfaquu bixiyey lahum waxaa u sugnaaday ajrun abaal kabiirun oo weyn bay leeyihiin alla wuxuu lahum ajrun kabiir ajri weyn ayay leeyihiin faaladiina aamanuu wa anfaquu ilaahay wuu celey lahum waxaa u sugnaaday ajrun ajri kabiirun oo weyn markuu ilaahay ajri kabiira yidhi maxaad u malayn wamaa lakum maxaa idiin sugnaaday wamaa lakum maxaa idiin sugnaaday mu'miniintiyay laa tu'minuuna billaahi ilaahay aaday u rumaynayn ilaan waabay rumaysan yihiin soo ma aha waxaa iimaankii oo waxaa loo jeedaa hadda kii tawxiidka lagu soo gelayay ma ahee kii waxaa weeye lagu fulinayo awaamirta ilaahay iyo qur'aanka wuxuu farayo nafta iyo xoolaha lagu hurayey kaasaa loo jeedaa wamaa lakum maxaa idiin sugnaaday laa tu'minuuna billaahi ilaahay idan u rumaynaynin ay ayu cudrin lakum fii tarki aliimaani billaahi iyo waalrasuulu rasuulka ilaahayna yadcuukum uu idiin yeedhayo litu'minuu birabbikum waalxaal ana arasuula yadcuukum liliimaani birabbikum wa khaaliqikum yuu wax walba lidinku tusiyey waqad akhada wuu qaaday miithaaqakum ballankiinni dhaar baa lidinka qaaday ay waqad akhada allaahu miithaaqakum wahalcahdu almu'akad bimaa rukina fi lcuquuli cuquusha waxa ilaahay uu ku rakibay oo min aladillati daallati calaa wujuudi illaahi wadaalika waxaa binasbi aladillati adilla ayuu ilaahay oogay waatamkiini min annadari ilaahay waxaa weeye wuuna ina makaniyey inaannu fiirinno in kuntum waxaad haddaad tihiin baa la yidhi mu'miniina kuwa mu'miniina waxaa- waxaa shartun xudifa jawaabuhu ay in kuntum mu'miniina haddaad tihiin fii waqtin min alawqaat fal'aana axraa falawqaatu liqiyaami alxujaj waalbaraahiina calaykum uma markaa ka bacdi ilaahay wuxuu xusay subxaanahu wa tacaala bacda aladila huwa ilaahay huwa aladii huwa alle alladii kii weeye yunazilu soo dejinayo calaa cabdihi addoonkiisii nebi maxameda aayaatin mucjisooyin bayinaatin oo cadcadoo waadixa ayuu nabiga ku soo dejiyey wa akbaruhaa wa acdamuhaana alqur'aanu alkariimu waa qur'aanka qur'aanka kariimka ah liyukhrijakum inuu idinka bixiyo min adulumaati mugdiyaasha ila annuuri liyukhrijakum min dulumaati alkufri ilaa nuuri aliimaani kufriga gaalnimade gaalnimada mugdigeeda ilaa nuuri liimaani uu idin saaro idin saaro wa ina allaha ilaahay bikum idinka la ra'uufun kii idin tura weeye raxiimun oo idin naxariisto wamaa lakum maxaa idiin sugnaaday anlaa tunfiquu inaad nafaqayn weydaan ood bixin weydaan fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa walxaal lilaahi ilaahay uu u sugnaaday miiraahu asamaawaati waalardi waxaa weeye cirarka iyo dhulka dhaxalkooda ilaahay baale iyo waxan aad ku bakhaylaysaan xoolahan in malaku mowdkii idiin yimaado oo waxaa weeye ilaahay idinka dhaxlaaba dhici kartee maxaad ilaahay ugaga bakhaylaysaan ayu shayin yamnacukum min alinfaaqi fii sabiili illaah ilaahay rabbigiinuu idiin dhowaynayaa wa antum tamuutuuna maalkiinnana dad kale ayaad uga tegaysaan wa hiya saa'iratun ila allah ilaahay buuna u sugnaan doonaa markii sidaa la sheegay yaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa raggii xoolahooda quudhay markii aad iyo aad loo loo loo baahnaa iyo kuwa mar dambe oo maxaa la barwaaqaysto oo diinta ay fidayoo inayna isku mid ahayn buu ilaahay noo sheegi allah wuxuu uhi laa yastawii ma ma sinna minkum idinka man dad anfaqa bixiyey min qabli min qabli alfatxi intaan maka la furin iyo waqaatala dagaalamay ee laa yastawii fi lfadli man anfaqa maalahu waqaatala alacdaa'a colkana la diriray maca rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi qabla fatxi maka maca man anfaqa maalahu waqaatala bacda madfi faka qaala almufasiruuna waxay yidhaahdeen wa inamaa kaanat alnafaqatu qabla alfatxi acdamu liana xaajata alislaami ila aljihaadi waalinfaaq kaanat ashadda way adkayd tuma acaza allahu alislaama ilaahay islaamkii wuu xoogeeyey bacda alfatxi wa kahara naasiriihi kuwa u gargaarayana wuu badiyey wa dakhala annaasu dadkiina way soo galeen fii diini illaahi ilaahay diintiisana afwaajan waxaa weeye kooxa kooxay u soo galeen ulaa'ika kuwa oo oo nafaqeeyey qabla alfatxi oo qa- da- da- dagaalamay yaa acdamu yaa acdamu weynan badan darajatan darajada min aladiina kuway ka daraja weyn yihiin anfaquu nafaqeeyey min bacdu gadaal oo waqaataluu dagaalamay ee acdamu ajran wa arfacu mansilatan min aladiina anfaquu kuwii bixiyey min bacdi fatxi maka waqaati- waqaataluu dagaalamay liacdaa'i kelimatillaahi qaala alkalabiyu wuxuu yidhi nasalat fii abii bakar bay ku soo degtay liannahu awalu man aslama midkii qof islaamay isagaa ugu horreeyey wa awalu man anfaqa maalahu fii sabiili illaahi wadabba ka celiyey can rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam wa kullan mid la arko oo kuwii qabla alfatxi maalka bixiyey oo dagaalamay iyo kuwii kadibba wacada allaahu ilaahay wuxuu u yaboohay alxusnaa tii wanaagga badnayd qofkii aamana wa anfaqa bacda alfatxi wacadahu llaahu aljannata maca tafaawuti darajaad darajaadku way kala sarreeyaan wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiirun wuu ogyahay caalimun biacmaalikum muطalicun calaa khafaayaakum waxaad qarinaysaana ilaahay wuu ogyahay man da aladii yuqridu allaha qardan xasanan waxaa weeye wax la yidhaahdo wixii ugu wanaagsanaa ayaa lagu boorin oo lagu dhiiragelin karaa ilaahay wuxuu idhi man daa keebu alladii kii yahay yuqridu allaaha ilaahay ammaahinayo qardan ammaah xasanan oo wanaagsan aayadda tashriif baa ku jirta oo waxaa weeye allihii caalamkan abuurtay oo adduunka iyo kulli iska laha iyo bini aadamka iyo maalkiisa ayaa wuxuu leeyahay isagoo ina sharifaya yaa wax i ammaanaya bini aadam kale oo miskiinka ah waxaan ognahay hadduu nin maalqabeen aho fulaan aho weliba wanaag iyo khayr iyo diin iyo deeqsinimo lagu yaqaano waryaa weliba la- waxaan sii badnayn waryaa i amaahiya isagoo leh nin walba si buu ku orday anaa ku ammaahin buu dhihi si uu ugu faano oo ninkii maalqabaanka maalqabeenkii hebel baan ammaahiyey maxaa yeelay wuxuu ogyahay wixiisana inuu siinayo weliba inuu wax ugu daro ay dhici karto marka ilaahay sharafta ayuu inoo yeelay laakiin yahuudi si kaley u fahatay mu'miniintana sibay u fahamtay man daa man daa keebaa aladii kii yahay yuqridu llaaha ilaahay ammaanin ammaahinayo qardan ammaah xasanan oo wanaagsan fii sabiili illaahi ibtiqaa'a ridwaanihi oo fa yudaacifahu ilaahay uu u laablaabo qardigii lahu kaas oo yuctiihi ajrahu calaa infaaqihi mudaacafan walahu waxaa u sugnaaday ajrun ajrun kariimun oo wanaagsan isagoo loo laban laabayba haddana thawaab oo wanaagsan wahwa aljanna waxaa weye ay jazaa'un jamiil iyo wa risqun baahir wahwa aljanna walamaa nazalat haadihi alaayatu markay aayaddani soo degtay qaala abudaxdaaxi alansaariyi wuxuu yidhi yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisiiyow wa ina allaha tacaala yurii- yuriidu minaa la yuriidu mina alqarda ilaahay maa dayn naga raba qaala nabigeenu wuxuu yidhi nacam yaa abadaxdaax qaala wuxuu yidhi arinii yaddaka gacantaada bal horta i tus yaa rasuula allah fanaawalahu yaddahu gacantiisuu tusay qaala wuxuu yidhi fa innii anigu qad aqradtu rabbii rabbigay baan deynmiyey xaa'itii ay bustaani beertaydii walahu fiihi beertaa waxaa ugu sugnaa situmi'a nakhlatin lix boqol oo geedoo timir ah wa ummu daxdaax wiilka ilmahoodaa daxdaax layidhaha wi- hooyadiina fiihi waxay dhex joogtay beertii iyo wa ciyaaluhaa iyadii ciyaalkeediiba fa jaa'a abudaxdaax wuu yimid oo fanaadaaha wuu u dhawaaqay yaa umma daxdaax umma daxdaaxeey qaalad waxay tidhi labayka waan ku ajiibay qaala wuxuu ihi ukhrujii soo bax qad aqradtuhu rabbii baan yaan deymiyey caza wajal faqaalad waxay tidhi rabixa baycuka yaa abadaxdaax abudaxdaaxu b- rabi- wuu b- waxaa weeyaan baycaagii wuu ribxay wa naqalat minhu beertii waxay ka qaadatay mataacaha alaabteedii iyo wa sibyaanaha uma akhbarat tacaala can ilmu'miniina alabraar kuwa mu'miniinta abraarta iyo aakhare wuxuu ilaahay siinayo ayaa meeshan looga nalooga sheegayaa yowma maalinka sheekee nebi maxamedow taraa aad arkayso almu'miniina kuwii mu'miniinta ahaa iyo almu'minaati waxaa weye gabdhihii mu'minaadka ahaa yascaa isagoo uu soconayo nuuruhum iftiinkooda nuurkooda beyna aydiihim wa biaymaanihim waxaaweye iyagoo hortooda ay idkur ka sheekee taraa yowma tara anwaara almu'miniina waalmu'minaati tatala'la'u min amaamihim wa min ja- wa min jamiici jihaatihim iyo dhinacyahoodoo kale liyastadiicuu biha cala asiraati si ay jidka siraad ay ugu gudbaan oo wa takuunu wujuuhahum mudii'atan ka idaa'at alqamari sida qamarka dayaxa oo leylatulbedri oo kale uu ugu iftiimayaa waxaa lagu odhanayaa bushraakum bishaaradiinna alyowma la idinku bishaaraynayo jannaatun beere weeye tajrii ay socoto min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaalku ay socdaan bushraakum alyowma bijannaati alkhuldi waannaciim oo waxaa weye saraha iyo khaalidiina xaalatiin kuwii ku waaraya fiihaa jannadaa dhexdeeda daalika kaasaa huwa isaga alfawzu liibaankaasaa ah alcadiimu oo weyn waxaa weeyaan liibaan weyn kaasaa ah buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala yowma yaquulu almunaafiquuna haadaa wabillaahi tawfiiq halkaa ha jooga